إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka ah maamulka la baxay hirshabeelle ayaa xaqiijiyey in askar badan looga dilay dagaalada ka socda duleedka magaalada moqokori ee gobolka hiiraan xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in ciidamo uu keensaday aadan madoobe ay jirdil u geysanayaan xildhibaanada islamarkaana ay la soo gudboonaatay xaalad cabsi ah xildhibaan ka tirsan maamulka ahay dowladda kenya ka dhisatay dhulka n f d ayaa weerar midiyiin ah ku qaaday dad shacab ah oo ku sugnaa magaalada gaarisa dowladda federaalka ayaa aad uga gubatay hadallada ay jeedinayaan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ay ku muujinayaan burburka haysta ciidamadeeda ku dhowaad labaatan arday ayaa ka qalin jebiyey macadka qurduba faraciisa walaayada islaamiga shabeellada hoose dowladda iiraan ayaa ku adkaysatay sii wadista barnaamijkeeda nugleerka xitaa haddii ay fashilmaan wadahadallada ah ay kula jiraan maraykanka ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة waa afar iyo labaatanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan labaiyo labaatanka bisha shanaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday saldhig ciidamada shisheeye gaarahaan kuwa ugandha ay ka samaysteen deegaanka laanta buura ee duleedka magaalada afgooye isla shabeellada hoose xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar culus ku qaadeen saldhig askarta ah dowladda federaalka oo ku leeyihiin deegaanka jasiira ah oo dhaca duleedka magaalada muqdisho welina faahfaahin dheeriya kaba aan ahlelin khasaaraha soo gaaray ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee xalaha lagu weeraray difaacyada ah ay ku sugnaayeen madaxweyne ku-xigeenka ah maamulka la baxay hirshabeelle ayaa xaqiijiyey in askar badan looga dilay dagaalada ka socda duleedka magaalada boqokori ee gobolka hiiraan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya yaasir cabdallah yuusuf dabageed oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay hirshabeelle ayaa sheegay in askar badan looga dilay dagaalada ka socda gobolka hiiraan isagoo tilmaamay in dagaalka ay ku kaliyoobeen gurmadna waayeen wuxuu hadalkan sheegay xilli uu ka hadlayay aas loo sameeyey cabdiraxmaan xujaale oo ahaa taliyihii guutada lix iyo labaatanaad ee qeybta toddoba iyo labaatanaad ee dowladda federaalka kaasoo lagu dilay dagaalada ka socda gobolka hiiraan wuxuu sheegay in tirada askarta ugu dhimatay dagaalada maalmihii lasoo dhaafay ay tahay mid badan haddii uu sheegan aysan dadka rumaysanayn ninkaas dad badan badan badan badanaa la dhigtay saddexdii maalmood oo lasoo dhaafay dadka qaarkiisna haddii hadda tiradooda loo sheego inayna aaminin laga yaabo dagaalka gala dagaalka aad aad aad saqiranaysiin ha saqiranayn oo fiirsanaysiin war dagaalka yaan la isku fiirsana war say wax naga yihiin dowladda federaalk ayaa saraakiil muhiim ayuu askar badan ku weysay dagaalada ka socda duleedka degmada moqokori ee gobolka hiiraan waxaana dagaalada maalmihii lasoo dhaafay halkaasi ka dhacayay dhimasho iyo dhaawaca ku noqday ku dhowaad afar boqol oo askari xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in ciidamo uu keensaday aadan madoobe ay jirdil u geysanayaan xildhibaanada islamarkaana ay la soo gudboonaatay xaalad cabsi ah axmed cabdulaahi ayaa ka warramaya saadaam oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidamo ay jirdil u geystaan xildhibaanada ay ugu dhex jiraan hoolka ay ku shiraan islamarkaana ay dareemayaan cabsi aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka ayay xildhibaanadu ku eedeeyeen in uu keensaday ciidamo xildhibaanka oo la hadlay aadan madoobe xilli uu golaha ku sugnaa ayaana sidan yidhi gudoomiye weli waxbaa go-anaysaa aniga maaqaan si gaara baa wax ii go-anaysaa khaladaad ka badan baa halkaan ka dhacay kuwii laadkanala dhacay baa hubaysan oo horteyda taagan haddeer oo aan cabsi gudahooda ku dareemaynaa iyagoo hub wata kuwii cagtanala dhacayay ayaa baarlamaanka gudihiisa ku jira hub wata wax badan baan ku aamusannahay gudoomiye la soco xildhibaanada dowladda federaalk ayaa sidan oo kale marar badan isku khilaafa iyadoo khilaafkoodana marar qaar uu sababo inay gacan isku qaadaan xildhibaan ka tirsan maamulka ah ee dowladda kenya ka dhisatay dhulka n f d ayaa weerar midiyeyn ah ku qaaday dad shacab ah oo ku sugnaa magaalada gaarisa maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha internetka aada ugu baahayay muuqaal laga soo duubay xildhibaan ka tirsan maamulka ee dowladda kenya ka dhisatay dhulka n f d kaasoo mindi ku weeraray dad shacab ah xildhibaankan oo lagu magacaabo nuur faarax ayaa waxa uu mindi ku weeraray dad rayid ah oo ku sugnaa maqaaxi ku taala magaalada gaarisa waxaana goobjoogyaal ay sheegayaan in xilligii uu ninkan weerarka fulinayay uu aada u caraysanaa sidoo kale goobjoogayaasha ayaa warbaahinta maxalliga u sheegay in xildhibaanka ay kolkii hore ay murmeen nin kale markii uu waayay ruuxii la murmaayeyna uu isagoo caraysan kusoo jeestay dadkii ku sugnaa maqaaxidda booliiska dowladda kenya ayaa waxay shaaca ka qaadeen inay wadaan baaritaano dheeraada oo ku saabsan weerarkan uu geystay xildhibaanka lagu magacaabo nuur faarax waxaana xoguhu ay intaas ku darayaan inuusan weerarkan geysan wax khasaare ah maadaama ay dadku ka wada carreen ninkan markii uu mindida lasoo aaday magaalada gaarisa ee ku hoosjirta gumaysiga dowladda kenya waxaa ku badan falalka lidka ku ah amniga taasoo ay geysanayaan burcad hubaysan waxaana marar qaar shacabka gaarisa sheegeen in ciidamada kenya iyagana dhankooda ay dhibaatooyin kala duwan ku hayaan shacabka ku nool magaalada gaarisa ee ku hoosjirta gumaysiga dowladda kenya dowladda federaalka ah ayaa aada uga gubatay hadallada ah ay jeedinayaan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ay ku muujinayaan burburka heesta ciidamadeeda tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli
axmed macalin fiqi oo ah wasiirka gaashaadhigga ee dowladda federaalk ayaa waxa uu ka hadlay xildhibaanada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee sida isdabajooga ah tooshka uga ifinaya burburka bahsan ee haysta ciidamadooda fiqi oo laga dheehan karay sida uu uga gubtay arrintaasi ayaa waxa uu eedaan iyo aflagaado kala duldhacay xubnahaasi isagoona u diray fariin ah in ay ka joogsadaan arrimahaasi waxaan rabaa inaan halkaan fariin uga diro do nimanka isku sheega mucaaradka qaarkood ayagoo mar walbaba muujiya in ciidanka xoogga dalka uu burburay ayagoo afkooda mar walbaba arrintaasi aan kala xishoonayn oo mar aysan hayn oo laba aysan hayn waxaa su-aal isweydiis mudan kelimadaas marka uu leeyahay ma dowlad buu dhalleecaynaya ma al-shabaab buu u hiilinayaa ma asaga maaragtay muxu faa'iidada uu ka helayo cid sheegi kartahay ma jirto iflaas siyaasi ah ayaa ku dhacay xayr yacni waxay siyaasaddii ayaa ka hallowday siyaasaddii qalloocnaydna waxay keentay siyaasaddaas qalloocan oo ka hallowday inay al-shabaab taageerayaal u noqdaan inay al-shabaab afhayeen u noqdaan marka waxaan leenahay nimankaas odayaasha ah way is yaqaanaan bilcagsi meesha ay leeyihiin ciidankii baa burburay siyaasaddii qofkaasaa burburtay waxaan leenahay karsoo laabta fursad ayaa fiican baad haysatiin siyaasaddiinnaad ku roontihiin ku mashquula hadalladan uu ku hadaaqay fiqi ayaa kusoo aadaya xili ay isa soo tarayaan mucaaradka kasoo horjeeda xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheekh iyadoona siyaasiyiinta qaar ay sheegayaan in dowladda federaalka haddii ay sidaan wax ka bedeli weyso ay goordhow la wareegi doonaan soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhowaad labaatan arday ayaa ka qalin jebisay macadka qurdoba faraciisa ah walaayadda islaamiga shabeellada hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar
أتى صبح تخرجنا أتى صبح تخرجنا بعيد الصبر والجهد وطلت شمس بهجتنا waa munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayay dufcada sagaalaad ee ka qalin jibisay macadka qurduba ee diraasaadka islaamiga iyo culumta maamulka faraciisa magaalada kunyiburo ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose ayaa ka dhacday howlka weyn ee madrasada caynul islaam munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin macallimiin waalidiin iyo odayaal dhaqan iyo ardayda macadka waxaana jebiga xafladda uu ahaa mid farxad u haraysay daafurka xafladda kadib waxaa hadlay maamulaha macadka qurduba faraciisa kunyimarow isagoo ka warbixiyey dufcaadka horey macadka ugu qalanjebiyey alxamdu lilaah allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinayaa haddii aan isdultaaga macadkan ay ardada ka takharujayaan ee qurduba macluumaadkiisa iyo xaaladihiisa iyo xilligii la furay iyo wakhtiga wuxuu soo maray iyo ardadii ka baxday awal macadka waa horta macad oo hanaawi ah musdawij ah culuumta sharciga iyo culuumta tajriibiga labadaba waa lagu bartaa macadka waxaa la lagu bilaabay markiisii hore siddeetan iyo laba arday saddex mustawo ayuuna ka koobnaa tamhiidiyada iyo mustawa alawal iyo mustawa athaani dufacaadka ee macadka ka baxay markii la furay ilaa hadda midda u dambaysan joogna waa sagaal dufca dufcada sagaalaad waa middan hadda aan u fadhina xafladeeda waa lix iyo toban arday oo waxaa weeye hadda kun afar boqol afartan iyo shan ilaa kun afar boqol afartan iyo lixdii ayay iyaga ka takharujayaan waxaan u dardaarmayaa wakhtigaan haystaa yar waalidiinta carruurta dhalay waxaan leeyahay awlaaddiina waa ammaano qoortiina saaran ee xaqa idinku leeyihiin guta sidaad horey u gudanayseen
أبهاك يا سعدي وأيام بها خضنا غمار الجهد لن تعدي sheekh cabdiraxiin muudi oo ka mid ah mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kana mid ahaa kasoo qaybgalayaasha xaflad ayaa isagun waxa uu dhankiisa ka hadlay maraaxiisha uu soo maray macadka qurduba isagoona tilmaamay in maktabku sii ballaaran doono adeegyadii waxbarasho ee uu siinayo bulshadu ku nool wilaayaadka islaamiga asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ikhwaanii jazaakum allahu khayr wabaarak allahu fiikum ilaah ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waxaan rabaa taariikh gaaban marka hore inaan ku hormaro oo macad qurdu ah faraciisii ugu horreeyey waxaa laga furay walaaya banaadir alislaamiya ayaa laga furay labaatan sano taqriiban ka hor faraceeda ugu horreeyey caasimada soomaaliyeed magaalada muqdisho ayaa laga furay taa taariikhda hortaa la ogaado macadka qurduba ma aha macad mar dhow soo bilowday ma aha humma maktabu tarbiya wa tacliim haqrigan maanta loo xilsaaray oo islaamku koog yahay waxaan horey u ballan qaadnay in la xoojiyo waxbarashada islaamiga la xoojiyo culuumta sharciga iyo culuumta tajriibiga sheekh xasan aadan oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay fawaa'idda ay leedahay waxbarashada isagoon dardaaran u jeediyey waalidiintiiyo ardayda waxaan leeyahay ardada mid baan leh waalidkii ardaduna kolley meeluu joogay wuxuu joogay wixii maqanba mid baan leh mujtamac oo dhanna waa u wada dhahay waa noo wada yidhi baa la yidhaaha waad noo wada tiri waad noo wada tiri ardadii waxaan leeyahay ayagaan ku hormarayaa ayagaa awal maaragtay ah maaragtay ardooy cilmiga aada barateen ma dhowa cilmina weli ma dhahwa wa fowqa kulli dii cilmin caliim ardayu iska fiiriya intaasaan idin leeyahay waa ardaydii takharujtay waalidkii ardadaas dhalay jazaahum allahu khayr aljazaa waxaan leeyahay waad aragtaan ardadiinna meeshay soo gaartay waalidiintaoy waxaan idin leeyahay carruurta ku dadaala akhlaaqdooda ku dadaala aayatiinkooda ku dadaala ogaada adinkay waxay idin yihiin kayd dhanka odayaasha dhaqanka ee kasoo qayb galay xafladda qalinjibinta dufcada sagaalaad ee macadka qurduba waxaan ka mid ahaa guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha hoose ahna suldaanka beesha ciroole ibraahim maxamed nuur suldaanka beesha daarood ee shabeellaha hoose cabdideeq iyo nabadoon cilmi oo ka mid ah waxgaradka wilaayada dhammaan waxaan leenahay hawsha aad u hiilan tihiin oo u diyaarsan tihiin allah idinku garab galo ubad kastoo la soo saaro aabbihiis ayaa anfacaysaa iyo hooyadiisa marka waxaan leeyahay hooyadii aabba ku dadaala ubadkiina inaad gaarsiisaan hamiga meesha ku qoran ku dadaalaan leeyahay ardada maanta halkan lagu soo bandhigay ee qurduba ay soo bandhigtay ee dafcaddii sagaalaad ah waxaan leenahay maasha allah maasha allah iyagana waxaan leenahay dafcadan sagaalaad waxaad moodaa dafcooyinkii ka horreeyey inay wax badan oga nasiib badan tahay waxaa ka mid a inay maantay kuwii hore laga yaabo inay u safreen jaamacad islaamiya kii u baahday inuu gobol kale u aaday laakiin maantay waxaa ka ag furan jaamacaddii alqima ilaahay waxaan ku mahadinaynaa in mataqaana intaanoo muslimiin ah oo qof waliba maanta uu ka dhiidhinayo aan dhammaantiin albaabkaas uga soo wada galnay oon allah inaan ku wada mahadinno aan albaabkaas uga soo wada galnay ayaan ilaahay ku mahadinaya walaalayaal waaliga wilaaya islaamiga shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo goobjoog aha munaasabadda qaranjibinta ayaa markiisa lagu soo dhoweeyey manasada waxaana waaliga goobta ka jeediyey kelimad dardaaran u badnayd waxaan kale u mahadnaqayaa ardadii sabray ee dulqaatay ee waxbarashadooda dhammaystay ee mogtahay intaas soo mustawaad soo maray maantana waxa weeyaan xafladdoodii qalinjibinta soo gaaray iyagana waxaa leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo sugnaansho allah ha idin siiyo waxbarashada iyo cilmiga sharciga aan baranayno waxaa la rabaa in isbeddelna lagu arko aqoon aan leeyahay waxaan bartay akhlaaqdana xoogaa waxbaa ku jiro isma qabanaysa ogaada maanta waxa weeyaan ilaahi subxaana tacaala wuxuu noo suurageliyey amniga maanta haysanaa amnigaas markaan ka faa'iidaysanna waa nicam oo mugta ay qiyaamo la isweydiin doono intaas ayaan rabay inaan dhaho adaa wabilaahi towfiiq
شكرا له المنان يوم gabagabada xafladda ay ku qalin jebinayeen lix iyo tobanka arday oo toban ka mid ah gabdho yihiin halka inta soo harteen ay wiilal yihiin ayaa waxaa la abaalmariyey saddexda arday ee kaalmaha hore ka galay imtixaankii ugu dambeeyey ee la qaaday kuwaasoo ka lahaa xabse yuunis axmed oo gashay kaalinta koowaad abaalmarinna u heshay laabtoob iyo saddex simister oo lacag la'aan oo ay ku dhiganayso jaamacadda alkhima sihaan badar kaysan oo gashay kaalinta labaad abaalmarin ahaanna u heshay siddeetan dollar iyo laba simister oo lacag la'aan ah iyo xasan maxmuud jaamac oo isaguna helay konton dollar iyo hal simister oo lacag la'aan oo ku dhigan doona jaamacadda alkhima ee magaalada kunyibarow يزهو ويحمل في الورى فخرا بهيا لذيذ الوصل ينسي مر صبر وشهد الجهد قد أضحى شهيا وشهد الجهد قد waa ku dhawa magacay xafsi yuunis axmed aad iyo aada u faraxsanahay waa gartay ma jiraa wax kaalin aada gashay haa kaarinta kuwaada galay maxaad rajaynaysaa mustaqbalka dhow inaan noqdo gawar waxbarashadii hore usii wadato inaan noqdo tugta horeyso waa ku dhawahay magacayga waa siaan badarkeedsane aadaan u faraxsanahay farxaddeeda ma soo koobi karo ilaah uga mahadcelinahay inaan qorduba ka qalan jabiyey macadka qorduba waxaa gala kaalinta labaad waxaan rajaynaa aniga inaan noqdo dooreyso
هنيئا فالتخرج في qordoba waa macad lagu barto daraasaadka islaamiga iyo culuumta maamulka waxaana uu faracyo ku leeyahay inta badan wilaayaadka islaamiga ee dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya waxaana macadkan hirgelintiisa leh maktabka tarbiyadda iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab وشهد الجهد قد أضحى شهيا
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda iiraan ayaa ku adkaysatay sii wadista barnaamijkeeda nukleerka xitaa haddii ay fashilmaan wadahadallada ay kula jiraan maraykanka wasiirka arrimaha dibadda hiiraan cabbaas aragji ayaa sheegay in barnaamijka nukleerka ee dalkiisu uu yahay mid lagu gaari doono horumar tamareed islamarkaana aysan oggolaan doonin wax faragelin ah oo lagu sameeyo maraykanka iyo yuhuudda ayaa xusulduub ugu jira sidii looga hor istaagi lahay iiraan inay yeelato hubka nukleerka ah kuwaas oo marar badan tehraan uu hanjabay inay ku qaadi doonaan weerar toos ah haddii aysan joojin horumarinta awooddeeda nukleerka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa